allah u naxariistee fanaanadda maryan cali muude ayaa waxaa lagu xusuustaa doorkii ay ku lahayd kooxdii wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ee dowladdii dhexe ee maxamed siyaad barre waxaana ay ku caanbaxday heesta alif la kordhabay oo ilaa maanta loo adeegsado astaanta waxbarashada ee dhulka soomaalida heestaasi ay ku caanbaxday fanaanadda maryan cali muudey waxaa sameeyey macallinkii kooxda iftin abwaanka soomaaliyeed abwaan siciid saalax axmed abwaanka oo aan xalay kula xiriiray qadka taleefonka ee magaalada jabuuti ee xarunta dalka jabuuti ayaa iga warramay doorkii fanaanadda ee kooxda iftin iyo waxa uu ka yaqaano shakhsiyaddii allah u naxariistee maryan cali muudey colaad maryan cali muudey ilaahay ha u naxariisto xanuun badan baa geerideedu igu tahay wax badanaan ka aqaan waxan iyadoo ardayad yara oo laga yaabo fasalka shanaad ama lixaad oo dugsiga hoose dhexe ee shibis ay ku jirto tartanadii riwaayadaha ay iskuullada xamar waagaa dhigi jireen ayaa maamulaheedii ama maamulihii dugsiga waaga sheeko uu sameeyey buu igu soo marti qaaday anoo kuliyadda lafoole ku jira koob iyo toddobaatankii aan idhaahdo marka ugu horreysay masrax timaado oo ardaydaa u timaado ayaan waxa ay masraxa ka qaaday mid ka mida sameeyey waxay iigu xigtay oo aanu wada joognay maryan cali muudey ma aha qof gruubka aan sheegayo dadka fanaanad uun lagu sheego macalimad bay ahayd isla tababarkii macalimiinta markii ay ku jirtay waxay ka qeyb qaadatay sheeko la oran jiray iftiinka aqoonta oo lagu looga sumad yeelay ololihii horumarinta reer miyiga halkaasna heesatan ay caanka ku ahayd labadayadaba nala ku calaamadiyo oo alifla kordhabay waaga ay qaaday bay ahayd maryan cali muudey ilaa waaga ilaa hadda oo sanadkii dhaweyto oktoobar aan wada joognay london iyo mar walbaan tago dad is-xidhiidh leh oo is-hor jooga waxay ahayd barbaariyayaashii ubaxa kacaanka oktoobar madaxda ka ahaa ururka dhalinyarada madaxda ee soomaaliyeed madaxda ka ahaa nooca dadnimo oo ay lahayd ee raxmadda badnayd ee maskaxda badnayd ee garashada badnayd ayaan ka tacsiyadeynayaa asxaabtayda badan aan garanayo qoyskeedii maxamed aadan teera oo odaygeedii ahaa gabadheeda ay dhashay iyo inta reer calimuudey oo dhan waana soo koobi karayn oo iyagoo qura maahae qof qaranka soomaaliyeed ka geeriyootay ayay noqonaysaa oo baroordiiqdeeduna u dheer tahay dhinaca kale allah u naxariistee dadka ay isla soo barbaareen maryan cali muudey islamarkaana rubaayad kala qayb qaatay waxaa ka mid ah madaxa laanta afka soomaaliga cabdiraxmaan yaborow innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun maryan cali muudey waxay ahayd gabadh aannu isla kornay oo allaha u naxariistee iyadu ka soo bilowday xagga fanka iyo heesaha dugsiga shibis ee ay dhigan jirtay wakhtiga anna waxa aan ciyaal iskuulka ahaa dugsiga dhexe ee bartamaha iyadoo iyadu ruwaayada ka soo dhigtay dugsiga sibis iyo aniga oo ruwaayad ka dhigay hadda ka hor iskuula medi central iskuulkii marka dambe loo baxshay iskuulka dhexe ee bartamaha ayaa wasaaradda waxbarashada iskuulkaaya keentay oo markaa aanu ruwaayad kale aanu wada dhignay oo hobalada waaberina ay ku jireen ruwaayadda weyn ee ugu dambeysay ee aanu maryan cali muudey wada dhignay waxa aan aniga iyadu ka matelaynay laba walaalo ah oo uu dhalay allaha u naxariistee abwaankii cabdi maxamed amiin ayaa aabba noo matelayey ruwaayadda magaceeda abwaanka sameeyey xasan sheekh muumin wuxuu u baxshay hadhalin dhibaato dhagxumaha guursan laakiin markii dambe waxay ku caanbaxday oo wasiirka waxbarashada ee wakhtigaasi uu u baxshay dunidu maskaxday magan u tahay waxaa nagula jiray oo markaas iyagu fanaaniin waaweyn ahaa oo aanu la dhignay axmed cali cigaal iyo maryan mursal cabdi maxamed cabdila raage allah u naxariistee marka xasuus gaarayay ahayd cod baxsan oo cajiiba ayay lahayd inta badan heesaheedii way badnaayeen hees baa jiray riwaayadda anigu aan ku wada jirna hees baa jiray ay leedahay xilka lagu aaminayaana dadka kuu xamanin oo marka aanay qaadaysan laakiin ay matelaysay gabadh walaalkeed uu wasiir noqday oo la dardaarmaysay laakiin dadka intooda badan waxa ay ku xasuustaan riwaayaddii caanka ahayd ee markno uu sameeyey abwaanka ee siciid saalax oo isna ababiye u ahaa dhalinyaradaasi fanka wasaaradda waxbarashada ee iftin ilaa iminka aan idaacadan v o a aan u isticmaalno barnaamijka waxbarashada waa heesta la yidhahdo alif la kordhabay wakhti aan aada u sii fogeyn ayaan maryan kula kulmay london waxaana aan saaxiib gaara nahay oo aan isagana tacsiib weyn halkan uga dirayaa odaygeeda saaxiibkay saygeeda ahna saaxiibkay weyn maxamed aadan xirsi teera anoo ku hadlaya magaca bahda v o a qaybteeda afka soomaaliga waxa aan teere iyo qoyska ee ka baxday maryan cali muude aan halkan uga diraynaa tacsi aan leenahay inna lilah wa inna ila raajicuun waa meel la wada socdo maryanna allaha u naxariisto kooxdii wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ee iftin ayaa xusuus gaara ku leh bulshada soomaaliyeed dhexdeeda gaar ahaan sugaantii dhiirigelinta waxbarashada iyo wadaniyadda fanaaniin badan oo kooxdaasi ku jiray ayaa sida maryan oo kale uu ilaahay horey u oofsaday halka qaar kale oo badanna ay qaxootinimo ugu nool yihiin meel ka baxsan dhulkoodii hooyo ee ay horumarkiisa u adeegayeen bashiir cali xuseen ayaa ka mid a fanaaniintaasi kooxdii iftin ugu cadcaddaa ee qaxootinimada ku jooga dibadaha isagoo ku sugan dalka norway ayaan kula xiriiray qadka taleefonka wuxuuna ka tacsiiyey geerida allah u naxariistee maryan cali muudey marka ugu horreysa waxaan leeyahay inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun geeridu xaq weeye waa la wada dhimanayaa maryan cali muudey ehelkii iyo qaraabadii iyo intii ay ka geeriyooto asxaabtayda ahaydba waa uga tacsiyeynaynaa maryan waxay ahayd barbaariso ee isku kalsoon waxay ahayd barbaariso wadani wadani ah waxay ahayd barbaariso shaqadeeda u helan had iyo jeer gaar ahaan uco waxaa la dhihi jiray ubixii gacanka octoobar intii soo martay waxay u ahayd hooyo ay soo wada mareen maryan haddaad wax badan ka og tahay halka ay ku dhalatay iyo halka ay kusoo barbaartay taariikhdeeda wax ma ka haysaa maryan waxay ku dhalatay magaalada muqdisho waxay kusoo barbaartay xaafadda shibis iskuol waxay kasoo bilowday xaafadda shibis shaqana waxay ka bilowday wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta gaar ahaan qaybta barbaarinta oo ay joogto ku ahayd haddii ay noqon lahayd kooxda iftiin oo ay ka mid ahayd gabdhihii lagu aasaasay iyo ubixii kacanka oktoobar oo ay madax ka ahayd iyadu intaba allah u naxariistee marina cali muudey waxaa maragma doonto ah in geerideeda ay murugo ku reebi doonto dhammaan bahda waxbarashada iyo fanaaniinta soomaaliyeed gaar ahaan inta haatan ka nool kooxdii iftin oo lagu xusuusto sugaanta wacyigelinta bulshada sida middan uu ku luuqeeyo allah u naxariistee fannaankii maxamed mooge liibaan
nabad lagu wadaago akuwaano waadinkeen guul wacan cadow ka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago akuwaano waadankeen wadankeen waa wadnihii jirhkeenna waraabinayay dhiigo aan ku hargeen